أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصاحب asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanna fidinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga shan iyo tobanaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynayso khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh casaam abu yaxya
هم الله صفا سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى واستشهدت ست من المهاجرين عبيدة المذكور في المبارزين ثم عمير بن أبي وقاص وابن البكير عاقل عاقل الشاسي waxaynu ku soo dhex jirnay manduumat almaqaazi ayaynu ku soo dhex jirnay gaar ahaan khaswatu bederin waxaynu ka soo baxanay nimankii lagu soo faror xiray dagaalkaas ee gaaladaha dadkii ugu caansana iyo nimankii ku baktiyey ee ku dhintay ee gaaladaha dadkii ugu caansanaa ayaynu ka soo baxnay halkana sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu ka gelayaa shuhadaau bederin oo afar iyo toban ahayd ayuu ka gelaya waa lix muhaajiriina iyo sideed ansaara weeyaan marka sideedda ansaartana suu sheekhu raxmatullahi calayhi inoo keeni doono labana waa awsiyiin lixda kalena waa khasrajiyiin weeyaan asmaadoodana waa uu inoo tirin doonaa wastushidad waxaa shahaado qaatay meeshaas oo ku shahiiday sittun lix oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah cubaydat lmadkuuri baa ku shahiiday fi lmubaarisiina lagu soo sheegay kuwii mubaarasada sameeyey oo waynu soo marnay isagoo cubayda ibn alxaaris ibn lmualib ibn cabdimanaaf hore ayaynu u soo marnay wuxuu ka mid ahaa saddexdii rag ee mubaarasada galay isaga iyo xamse iyo cali awaa'ilka qisada beder ayaynu ku soo marnay uma cumayru ayaa shahiiday kadibna ibna abi waqaasina ayaa shahiiday waa cumayr ibna abi waqaas ibnu uhayb ibna cabdimanaaf ibnu zuhra waa ree bani zuhra ayuu ka tirsan yahay oo sacd ibna abi waqaas saxaabiga caanka oo min alcasharati ka mid ah ayaa walaal ah wabnu lbukayri baa isaguna shahiiday ibnu lbukayr oo caaqilun caaqilah mana waa caaqil ibnu lbukayr weeyaan ashaasi ayay maxaa dhahdaa ay ninkii geeriyooday ahaa ashaasi wuxuu uga jeedaa waxa weeyaan ayilmeyit ayuunba uga jeedaa oo waxaa la dhahdaa shasa lmeyitu shusiyan irtafacat yadaahu wa rijlahu qofku markuu dhinto inta badan waxaa laga yaabaa markay naftu ka baxayso inuu yar rafto ayaa laga yaabaa rafashaas marka waxaa laga yaaba inay keento inuu gacmaha iyo dhaqaha uu wadwado u dhaqaajinayo hadhow markaa lugihiiyo gacmihii maxay ku qalalayaan waxay ku qalalayaan meeshii markaa ay joogeen ee ay taagnaayeen bay ku qalalayaan qofku waxaa laga yaaba marka intuu gadacgadac u dhaco in lugihiisiyo gacmihiisuna ay taagayiin meydna uu yahay ayaa laga yaabaa marka shaasi waxaa looga jeedaa weyaan markuu qofka meydku saas uu dhaco ayuunbuu sheekhu uga jeedaa kaafiyadu ku hagaajisanaya almeytu buu uga jeeda mana marka waa wiilkii yaraa aynu hore usoo marnay inuu ka mid ahaa wiilashii yaryaraa la celiyey ee layidhi hala celiyo cumayr markii dambe waa kii ooyi jiri ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku ooyey kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska ogolaaday inuu raaco meeshaanu ku shahiiday wabnulbukayrna wuxuu ka mid yahay ibnulbukayr oo caaqil wuxuu ka mid yahay abnaaw cafraa ayuu ka mid yihi cafraa binti cubayd hore waxaynu soo sheegnay inay leedahay miisa oo aanay gabadh adduunka soo martay aanay helin waxay ahayd miisadaasi inay xaadireen toddoba wiil oo ay dhashay dagaalkii badan ay xaadireen toddobadaa wiilna waxaa ku sheeydaynu nidhi saddex ka mid a ku shahiday afarna way soo laabteen saddexdaa shahiiday ayaa markaa wuxuu ahaa midi muhaajir ayuu ahaa labada kalena maxay ahaayeen ansaar ayay ahaayeen ninka markaa caaqil ibnulbukayr la yidhaahdo waxaa dhashay cafraa bintu cubayd baa dhashay laakiin isagu muxuu yahay waa nin muhaajira weeyaan waa leysi ninkani oo waxaa la yidhaahdaa caaqil ibnulbukayr ibnu cabdiyaaliil ayaa la yidhaahdaa oo bani cadiy ibnukacab ayuu xalfi kula noolaan jiray laakiin hooyadii maxay ahayd hooyadii waxayd cafraa bintu cubayd radia allaahu canha ay ahayd wadu shimaalayni baa shahiiday kii laba bidixlaha ahaa baa shahiiday laba bidixlahana waxaa la oran jiray cumayr ibnu cabdi camar ibnu nadlat alkhuzaaci ayaa la oran jiray reer bani zuhra ayuu xaliif la ahaan jiray markaa dushimaaleyn iyo dulyadayn ayaa kala jira dushimaaleyn isaga magciisa waxaa la dhahdaa cumayr ibnu cabdi camar waana reer khuzaaci weeyaan amaa laakiin dulyadayn waxaa la dhahdaa khirbaaq ibnu cabdi camar ayaa la yidhaahdaa waana reer bani sulaym weeyaan waa sulami isagu weeyaan waana dembeeyey ninkaasiyo isagu mar dambe ayuu noolaaba oo waxaa soo gaadhay maxay khirbaaq waxaa soo gaadhay abu hureyre ayaa soo gaadhay abu hureyrena sanadii lixaad ayuu maxaa la yidhaahdaa uu muslimay radia allaahu canhu ninkan ku shahiidayaaba daalka badar ku shahidaya wa mihjacu cumar cumar mihjaciisiina isna waa shahiiday oo mihjac waa magac weeyaan oo addoon uu lahaa cumar bn khadaab radia allaahu canhu uu lahaa weeyaan saasuu markaa mihjac cumar uu leeyahay safwaano minhu waxaa ka mid a safwaano baa ka mid a safwaano baydaa baydaa'a gabadhii la oran jiray safwaankeedii ayaa ka mid a alladii kaasoo bihaa ay baydaa'a ishtahara ku aanbaxay waxaa jiray saddex saxaabi oo hooyadood magacooda ku caanbaxay ayaa jiri oo waa sahal ibnu baydaa iyo suhayl ibnu baydaa iyo safwaan ibnu baydaa saddexdaas weeyaan aabbahood waa la yaqaano macruuf wahay wahab baa la oran jiray oo waa safwaan ibnu wahab ayuu magaciisu noqonayaa laakiin hooyadii ayuu ku aanbaxay saasuu markaa uu leeyay alladii bihashtaar uu leeyay u rabaa inuu ku idhaahdo saxaabigan aabbala'aan maahayne waa bi waa la yaqaanaaye laakiin hooyadiiba ku caanbaxay saasa markaa safaan ibnu baydaa la oran jiray isaguna meesha ayuu ku shahiiday radia allaahu canhu wa ardaahu ku shahiiday intaa marka waxay yihiin waa intii muhaajiriin ka shahiiday weeyaan wathnaani labana lilawsi bay u sugnaadeen ibnu cabdi ibnu cabdilmundir ka koowaad waxa weeyaan wahumaa labadaas macnaha ibnu cabdilmundir weeyaan oo mubashirun ah macnaha mubashir ibnu cabdilmundir weeyaan ibnu cabdilmundir marka waa nin ka mid ah reer bani camar ibnu cawf weeyaan ka labaadna isaguna waa reer bani camar ibnu cawf sacdun wa sacdun iyo sacad oo ibnu khaythama aha aljarii ee dhiiranaanta badnama nin geesiya oo dhinaan badan ayuu ahaa marka labadaas saxaabi sacad ibnu khaytham iyo mubashir ibnu cabdilmundirna waxay ka tirsanaayeen ree aws bay ka tirsanaayeen waxaa soo hadhay maxay tahay markaas waa intii ka shahiiday ree khasraj waa lix weeyaan wa sittatun lixna wa sittatu lkhasraji ree khasraj lixdooduna hum iyagu yaziidu weeyaan cawfu weeyaan cawfun weeyaan mucawadun weeyaan akhuuhu walaalkiisu ahaa asiidu ninkii bahalka aha waa macnaha mucawad iyo maxaa la yidhaahdaa nin kaleo macaad la yidhaahdo ayaa jira oo bahal aha asiid waa ismun min asmaai subac sabc weeyaano bahalada asmaadooda ayuu ka mid yahay macnaha shee geesinimadiisa ayuu shabahayaa bahal ku shabahaya wa sittatu lkhasraji khasraj lixdeeduna hum iyagu yaziidu weeyaan ninkood muxuu yahay waa yaziid ibnu alxaaris ibnu qays ibnu maalik weeyaan ka labaadna waa cawf weeyaan waa cawf oo ibn xaar- maxaa dhahda cawf ibn xaaris ibn rafaacata weeyaan mucawadun iyo mucawad mucawad marka muxuu yahay iyo cawf waa laba nino walaalaa weeyaan waa labadii nin ay dhashay ee ansaarta ahaa ee ay dhashay maxay cafraa binti cubayd ay dhashay weeyaan akhuuhu walaalkiina uu ahaa asiidu ninkii bahalkaha uu ahaa weeyaan xaarithatun ayaa shahiiday oo min waxaa ka mid ah xaaritha ayaa ka mid ah xaaritha ibnu suraaqa ibnu alxaarith weeyaan waa saxaabigaas weeyaan haba najaar ayuu ka tirsanaa waa saxaabigii hooyadii ay u iman jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rubaya bintu nadar baa la oran jire anas ibnu maalik edadii weeyaane waxay ku tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa rabaa rasuul allow xaaritha inaad iga warantid hadduu janno galana waan samaraya haddaanu janno gelinna dee intaan u ooyi karo ayaan u ooyaya markaasuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam inahaa jinaan janno maahe jannooyin buu ku jiraa waina bnaka fiiha la fi lfirdows alfirdows alaclaa uu dhex dabaalanaya buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam markaas waxay tihi waa samaraya markaas wabnu lmucalla ayaa isaguna shahiiday oo raaficu ah waa raafic ibnu lmucalla waa ninka muxuu yahay shanaad ee ka shahiiday weeyaan reer khasraj ibnu lawdaan ibnu xaaritha ayaa la dhaha magaciisa uma cumayru cumayr ayaa shahiiday ibnulxamaami ah xumaami ah waa cumayr ibnu lxumaam weeyaan wasni quraabin alla akhriyo waa cumayr ibn lxumaam ibn ljamuux ibnu zayd weeyaan isaguna ansaarta ayuu ahaa sulamina uu ahaa radia allaahu canhu annaasic iyo almushtaaq ilaa liqaa'i rabbi annaasic uga jeeda macna waa kii jeclaaday maxay inuu rabbigii tabaaraka watacala la kulmo ayuu jeclaaday wuxuu uga jeedaa ta sheekhu wuxuu uga jeedaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhiirigeliyey saxaabada oo wuxuu ku dhiirigeliyey waladii nafsii biyadih laa- laa yuqaatiluhum alyowm rajulu fayuqtal saabira muxtasiba muqbila hayra mudbir ilaa adkhalahu allahu aljanna uu rasuulku yihi allah ku dhaartay gaalada maanta lama dagaalamanin isagoo sabraya oo ajar raadsanaya oo sii jeeda oon soo jeedsanin ilaa adkhalahu allahu aljanna ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada ayuu gelinaya markaasaa cumayr ibnu lxamaam wuxuu la soo baxay tamaraat buu la soo baxay markaasuu yihi bakhin bakhin ayuu yihi marka famaa beynii wa bayna an adkhul aljanna ilaa an yaqtulanii haaulaa oo jannadii waxaa iga xigta bas inay nimankaasi dilaan timirtii intuu tuuray ayuu haddana seeftiisii qaatay waa dagaalamay ilaa uu ka dilay ilaa gaalada ka dishay waxaanu ku geeraarayey markii la dilaayey rakdan ila allahi bigayri zaadin ila atuqaa wacamal almacaadi wasabru fi illaahi cala aljihaadi gabaygaasuu akhrinayey oo uu ku geeraarayay uma cumayr cumayr ayaa la dilay ibnulxamaam ah annaazic iyo almushtaaq u boholyoobay lirabbii rabbigu u boholyoobay wahuwa yaquulu isagoo leh afamaa beynii wa beyna jannatin ila alxima afamaa beynii dhexdayda maaha miya wa beyna jannatin iyo janno dhexdeeda ila alximaa ila almowt geeri mooyaane oo ma geeriun bay xda shanno saasuu macnaha uu ku geeraanayey oo uu lahaa saxaabigaasi radia allaahu canhu uu lahaa saasee markaa dagaalkii beder uu ku dhammaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo diray laba saxaabi labadaas saxaabi waxay kala ahaayeen zayd ibnu xaaritha oo muhaajira iyo cabdullahi ibnu rawaax waxaana loo soo diray inay u bishaareeyaan reer madiina oo ay ugu bishaareeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu nabad qabo inuu guulaystay inay gaaladii jabtay kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ansaar iyo reer madiina ayaa sugaayey oo ku sugaayey dhexda markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yimina haniyatlwadaac meeshii la ohan jiray ayay maalin arbaca oo bisha ramadaanna ay laba iyo labaatan ay tahay ayay kaga hortagay halkaas iyagoo du- dumarkuna durbaanka tumaaya ilmuhuna ay qaadayaan طalaca albadru calayna min haniyaati alwadaac wajaba shukru calayna maa dacaa lilaahi daac saasay markaa ay hawshii ku dhammaatay waxaa dhacday markaas oo xilligaa dhacday in gaaladii aagga ku nooleed oo dhan ay awoodoodii iyo santaagoodii uu hoos u dhacay macnawiyaadkoodi muxuu noqday macnawiyaad daciifa hasha ayuu noqday dadkii muslimiinta ahaa ee baqbaqayey ee haybadaysanayena maxay noqdeen dad macnawiyaadkooda fooq yahay ayay noqdeen waxaa jiray nin la odhan jiray marka cumayr ibnu cadiy oo ansaariya oo reer khatamiya ayaa wuxuu ku nadiray casmaa bintu marwaan gabadh la ohan jiray rasuulka caayi jirtay inuu dilo ayuu ku nadiray way la dhalatay oo cidhiir bay lahaayeen marka maadaama maanta guul la gaadhay guusha nadarkeyga aan ku oofinaya wi maxay inaa casmaa ka takhaluso casmaabuu ka takhalusay kadibna habeen habeenada ka mid ah ayuu dilay markuu dilay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi wuxuu ku yidhi rasuul allow gabadhi casma ahayd maanta waan soo dilay dhib dambe oo xaggeeda kaaga imanasana haba yaraatee ma jirto ayuu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam ku yidhi markaasuu rasuulku yidhi aqatalta ibnata marwaani buu ku markaas omar bayna marwaan soo dishay markaasuu yidhi nacam yaa rasuul allah qaala nasarta allaha warasuulah yaa cumayr ilaah iyo rasuulkiisa ayaad u gargaartay ayuu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi markaasuu rasuul allow ma waxbaa layga rabaa naagtaa xunee ku caayi jirtay een dilay ma waxbaa layga rabaa markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi laa yantaticu fiiha casnaan cansaan laba waxaarood isku hurdinaya haba yaraatee ma jirto ama somal ku tilmaana laba calo isweydiinaysa haba yaraatee ma jirto weeyaan kadibna wiilasheedii oo weliba muslimiin ahaa ayaa cid kala dishay moodayeeni way raaraadiyay u cadhaysan buu arkay kadib wuxuu ku yidhi anigaa dilay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxay samaysay naagtaasi haddaa samaysaanna in alla intaan ilaa intaan ka dhimanayo kullii waan idin leynay macnaa kulliina waan idin leynay isku raacadda hadda haddaad dariiqeeda martaan waan idin leynayaa ayuu ku yidhi radia allahu canhu saas markaa uu ku gutay isaguna nadarkiisii فلسليم فلقينقاع المتسدين إلى القراع وكبل أبي الشيخ رحمة الله عليه هل كان غزودي لحاد بكبل أبي يتيت الضباط marka waa ghaswatu bani sulaym iyo ghaswatu qaynuqaac weeyaan bani sulaym iyo qadafaan ayaa is urursaday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu maqalay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu laba boqol oo nin ka haystay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam aaday waxaana ku sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa loo yaqaan luqadda casriga aldarba alistibaaqiya loo yaqaano rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ghazawaadkiisa qaar badanoo ka mida noocaasay u dhacayeen warka markuu maqalo ee macluumaadka loo soo gudbiyo intaan isaga lasoo aadin ayuu cadowga isaga u qalab qaadanaya oo bartiisa ku diri jiray waadulfitna fii mahdiha baa la yidhahdayo waa shayga in lagu aasa maxay dharabtiisa lagu aasa wey maanaa meesha uu ku dhashay in lagu duugo weeyaan marka hawsha lasoo wado iyo dhibta lasoo wado intii adiga ay ku iman lahayd waxaa la rabaa intay kaa dheer tahay inaad iska dhicisid baa la rabaa oo dhacantu intay kaa dheertay ee weli aanay ku soo gaadhin ayaa dhacanta loo sii gurtaayo ood iyo arda adag loo sii samaysta ama laakiin markay dhacantu timaado haddaad tiraado xubaan ood odanaya dhacanta awgeedba xabaan tari mayso falisuleymin ayaa ka mid a macnaha fa bacda badri waxaa dhacday sulaym qaswatu sulaymin ayaa dhacday toddoba habeen keliya ee ka dambeysay culimadu ay leeyihin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam meeshaas meeshaa uu aaday oo la ohan jiray alkudur la ohan jiray oo ceel ay ka cabi jireen bani sulaym iyo kadafaan bay ka cabi jireen ahaa wuxuu joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex habeen wax dagaalana lama kulmin kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan iyo toban habeen maruu ka maqnaa magaalada madiina uu soo laabtay magaalada madiina waalintaa wax ka sii ahaa uu maqnaa rasuulku sibaac ibnu curfuda saxaabi la oran jiray ayaa ka waali ahaa calankiisa iyo liwaaga rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa waday maalintaas cali bn abi aalib radia allaahu canhu ayaa waday wax dagaalama kulmay rasuulku caleyh salaatu wasalaam usoo laabtay faliqaynuqaa'in ayaa ku xigta marka waa khaswadii toddobaad weeyaan rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wax yeer kadib bishii shawaalba markay bartankeeda marase maalin sabti ah ayuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu baxay haddana khaswada bayna qaynuqac oo dhowr iyo labaatankii ramadaan wuxuu soo galay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam magaalada maka magaalada madiina jeeda ayuu soo galay toddoba maalimood markuu joogay oo bidaayadii maxaa la yidhaahdaa lagu jiro shawaal muxuu haddana u baxay ghazwatu sulaymin ayuu u baxay haddana markuu sidaa u soo laabtay haddana isla markii haddana muxuu war ka sii aaday waxaad dareemaysaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam mid gaalaa baxa inuu ahaa oo soo gala oo baxa oo soo gala inuu ahaa waxaad dareemaysaa marka qof kasta oo shaqadiisii hayana inuu noocaasoo kale uun uu noqonayo yaad dareemaysaa oo soo galaayo oo baxaayo uu soo galaayo oo baxaayo sababtu maxay tahay shaqadaan u saamxaynin in badan inuu la noolaado ehelkiisa ilmihiisa iyo dadkiisa inuu la noolaado shaqada ayaan u cafinahayn una saamxaynin dadka marka cilaaqada la leh ee dadka shaqada haya cilaaqada la leh hadday yihiin dumar iyo hadday yihiin ciyaal iyo daday dhaleen iyo hadday yihiin waalid iyaga dhalayba waxaa laga rabaa inay ogaadaan qof kasta oo shaqadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haya inuu yahay uun mid sidiisii u dhaqmi kara mooyaan laakiin si kale aan u dhaqmi karin oo marna soo gelaya marna baxaya oo aanay ugu dulqaataan in qofkan uu yahay qof haya shaqadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo ficlan waanay ugu dulqaataan waanay ugu dulqaataan waxaana daliil kuugu ah inay ugu dulqaataan in badan oo camal ka shaqayn jirtay oo markii dambe camal ka fadhiisatay markii hore ay camal ka shaqaynayeen islaammu waxay haayeen qaar u layliyan ilmuna qaar u layliyan ayay haayeen laakiin maragga camal ka fadhiisteen ay dukaamo furteen ay yidhaahdeen waa shaqaysanana islaamiyan lakad bay ku noqdeen ilmina maxay ku noqdeen lakadbaha ayay ku noqdeen shalay maxay ugu samarayeen markaas shalay waxay ugu samarayeen waxay isku samirsiiyaan ayay haysteenoo ninkani inuu alla u shaqeeyo aaminsanaayeen laakiin hadda maxay ugu samri layihiin de hadda waxay og yihiin inuu isagu shaqaysanayo inuu alla tabaaraka watacaala iyo diintiisa midna aanu u shaqaynhaynin laakiin iyadoo sidaa ah haddana waxaa la rabaa dadki maadaamay shaqaynayaan in dumarka iyo dadka cilaaqada le leh dadka nooca u shaqaynaya inay u samaraan kala maqnaanshaha fanaa badan leh soo gelitaanka yar ee hal mar inta lasoo galo haddana laga yaabo qofku isagoo raxligiisi iyo rarkiisii weli dhigin inuu baxo haddana inuu baxo aan dhigin ismaaciil mire raxmatullah caleyh ayaa waxaa la yidhi isagoo sanad iyo ziyaado maqnaa ayaa islaantiisii ay u soo dhigtaan la yidhi alaab yar laba saacadood wax la mid ah ayaa la fasaxay markaa cunto hilib alaab waxaas maxaa la yidhahdaa tiro badan ay ku martaqaasi ayay u soo dhigtay kadibna wuxuu ku yidhi maxaa la dhahdaa alaabtaadan iyo waxaagan iska cesho macnaha isdiyaarini aniga faraskaas in hadda fuulaya haddaad igu tuumaasi inaan maxaa dhaha naag meel kale ku qabana furiq ugu dulya naag kaloon faraha saara waa kii laha macnaha naag kaloo hadda aan qabana haba yaraatee ma jiro meelaasaan wareegaa faranjigan ilaalaystaa buu laha macnaha ilaalaysta marka dadka jihaad iyo noocaasun bay iska yihiin macnaha ay iska yihiin insha allahu tacaala intaas isaga dayno maanta si qaswatu bani qaynuqaac ay u noqoto غزوة مدح بناء النقطة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال